dadweyne fara badan ayaa maanta ku tukanaya masaajidda salaadii ciidda kuwaasoo qaarkood ay kala qayb qaadanayeen madaxda iyo hormuudka dhaqanka ciiddii maanta ayaa ka duwaneyd ciidihii hore iyadoo qaybo badan oo puntland ay ka da-ayeen roobab aan kala go' lahayn oo mar qura ka curtay qaybo badan oo puntland sida dhulka nugaasha iyo hawdka labadaba masaajidka saxaaba ee magaalada garowe oo ay dadweynaha salaada ciidda kula tukanayeen madaxweynaha puntland iyo ra-iisul wasaarihii hore ee dowladda kumeel gaarka ahayd cabdiweli gaas ayaa madaxda waxa ay ka hadleen arrimaha siyaasadda guud ahaan dalka soomaaliya iyo tan puntland ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cabdiweli gaas oo maalmihii ugu dambeysay ku sugnaa puntland ayaa ammaanay nabadgelyada puntland ka jirta inkastoo uu xusay afar iyo tobankii sano ay ugu dambeeyey in wax badan la qaban karay balse aan la qaban puntland waxay heshay afar iyo toban sano oo nabadgelyo ah oo runtii ay ka nasiib badnay soomaalida inteeda kale aysan helinin marka afar iyo tobankaas sano waxaan is leeyahay horumar weyn bay gaartay dhanka nabadgelyada iyo dhanka horumarka kale kalaba laakiin haddana waxaan is leeyahay mararka qaarkoodna idhahdaa afar iyo tobankaas sano oo ay horumarkaas yani nabadda haysatay intaasi inka badanba baa la suubin kari yani baan is leeyahay haddana waxaan is leeyahay fursaddaas inaan la dhumin madaxweynaha puntland cabdiraxmaan maxamed maxamuud farole oo dhinacyo badan ka hadlay ayaa xusay arrimaha jubbooyinka waxaana uu sheegay in loo baahan yahay in la tixgeliyo rabitaanka dadka deegaanka isagoo xusay dadka jubbooyinka oo meelo badan kala jooga ay yimaadaan maamulkana samaystaan iyagoo aan la faragelinayn jubbaland waa webigaas dhinaca koonfureed kaga yaalla soomaaliya dad badan baa degan dadkaas degani iyagaa go-aansaday muddo intii aan wadnay tii soomaaliya ama aan hawsha ku dhex jiray bayana wadeen inay maamul dhistaan sida anagu maamul dhisano oo kale laakiin waxaan maqlaynaa hadallo badan oo colaad abuur ah ama idaacadaha laga sheego ama magacyo beereed ha lagu hadlo si kastaba ha lagu hadlo deegaankaas dad badan oo soomaaliyaa degan dad badan baa waxay yidhahdaan wanaag jecel war ha loo dhamaado waanu leenahay ha loo dhamaado cid weliba ha ku jirto laakiin systemka soomaaliya hadday ku dhisan tahay oo qabaliga ah ilaahay idankiis waa ka bixi doonaa afarta sano ka bacdi sidii lagu heshiiyey four point five waa ka bixi doonaa beel kasta oo meeshaa degan in lagu tixgeliyo laakiin carqaladda lagu wado oo deegaankaas weliba khusuusan magaalada kismaayo oo ah magaalooyinka ugu dhib badnaa soomaaliya dhibaatada gaadhay waa la ogyahay muqdisho kismaayo baydhabo daalkacyo magaalooyinka ay gaadhay dhibaatada weyn waxa weeye dadka degan in looga dameeyo dhanka dowladda soomaaliya ayuu sheegay madaxweynaha puntland in looga baahan yahay xukuumadda cusub tixgelinta dastuurka iyo wixii lagu heshiiyey waxaana rajaynayaa xukuumadda la magacaabi doono ra-iisul wasaaruhu magacaabi doono inay noqoto xukuumad waajibkaa fulin karta annagu waxaanu nahay dadka ilaalinaya wixii aan ku heshiino qeybta weyn ka ahay oo isha ku haynaya waana qoray oo ra-iisul wasaaraha markii la magacaabay
madaxweyne farole ayaa sheegay in sanadka soo socda ay doonayaan in puntland ay gaarsiiyaan nidaamka axsaabta oo hirgala isagoo sheegay in puntland ay horay ugu soo guulaysatay ka qayb qaadashadii geedi socodka lagaga baxayay kumeel gaarka waxaana rajaynaynaa inuu kanna iyada iyo shacabka iyo anagoo iskaashanayna inaan ku guulaysan doono muddadaas halka sanaa ku dhammaystiri doona annaguna geedi socodka iyagii oo sanadka soo socda aakhirkiisa oo imaan doono baarlamaan dadku soo doortay oo shacbiga codkiisa ku riday oo tuulo walba laga doortay oo ceel walba laga doortay oo meel walba dadjoogo la geeyey sanduuqeeda la geeyey innagoo nabada oo markaas taariikh soo maray oo baaldahaba kaga qoran taariikhdeenna iyo taariikhda soomaaliya oo wax layna kaga daydo dadka innaga ina ka dameeya oo ubadkeenna iyo wixii kale oo dalkan degan ay ku naaloodaan oo taariikhdu qorto
isimadii iyo waxgaradkii ka hadlay maanta salaadii ciidda ayaa wada xusay sida loogu baahan yahay in laga wada shaqeeyo amniga iyadoo si wadajirah la isu kaashanayo nuux muuse birjeeb v o a garowe